aniga hogaanka dalka haddaan qabto sanad gudaheed shabaab magaaladan qof kuma dilayso magaaladan waxay noqonaysaa biidnillaah amni bay noqonaysaa sababta waa maxay waxaan dhisaynaa hay-adaha amniga annaga hay-ada amni nooma dhisna hay-ado qaraaba kiil aha noo dhisan hay-ado qabiil laysku geynahayaa noo dhisan hay-ado aan aqoon laysku geynaha noo dhisan waxaan dhisaynaa qof kasta meeshuu ku haboon yahaan dhigaynaa qof kasta qofkuu ka khibrad badan yahay qof kasta qofkuu ka aqoon badan yahay qof kasta qofkuu ka karti badan yahay kuma qiimaynayno qof qabiil uu dhashay iyo reer kuu dhashay kuma qiimaynayno shakhsigaan qiimaynaynaah qabiilkiisa ma qiimaynayno shakhsigaan qiimaynayna qabiilkii rabo inuu meelo qabto waa inuu ilmihiisa tababaraa oo ilmo uu soo saaraa dhallinyarow aqoon loo wax taqaano oo karti leh oo ammaano leh waa inuu soo saaraa annaku waxaan qorshaha nooga degan waxaa waaya amniga waddanka inuu noqdo amni ummadda soomaaliyeed ay leedahay shacabkan inuu amniga ka qayb qaato shacabkan inuu amniga yeesho isagu mid baan kuu sheegahayaa siday ku dhacday in puntland ay wiig gudahood kuwii shabaaboo galay ay ku baabi'iso muqdishowna labiyo labaatan sano ay shabaab ka dagaalamayso siday ku dhacday waxaa weeye korrubshinka ka jira laaluushka iyo musuqmaasuqa ka jira waay waxaa waaye askari amni lagu aaminoon mishaar la siinaynaa amni darra ayadaa amni darra askari jidka la istaajiye la dhahaa amniga ilaali ee ilmihiisii baahan yihiin lix bilood aan mishaar la siin ma amni darra taasaa amni darra annaku intaasoo dhan ayaan baabi'inaynaa